رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin xaleeto arrin aan yar tilmaamay ohonoo dhici karta aan kolley waxyar ishaarayay markaan xadiidkii ugu horreeyey ee ku tacalluqsanaa fiicada baaqiyada ah iyo camaar ibnu yaasiir dilkooda abu saciid baa yidhi waxaa ii warramay cid iga khayr badanoo waxaana dee riwaayada dambe way noogu sugnaa abu qataadata inuu saxaabigaas ahaa ciddan uu sheegayo ee uu leeyahy waa iga khayr badan yahay waxaana malaa walow aan hadalka dhammayn aan idhi dee waxaa la arkay in xaggooyaba ka walaalayiin laakiin hooyo ka walaala maaha ninkay abu saciid xaggooyo ka walaalayiin waa saxaabigii qataadatu bnu nucmaan weeye magacaa kulmay ee abu qataada maha waa saxaabi kale oo qataadatu bnu nucmaan la yidhaah bay xagga hooyo ka walaalayiin kolle waa saxaabi isaguna dadkii markaa uxud iyo dadkii joogayba ka mid ad waa saxaabi kaloo ansaareed qataadatu bnu nucmaan arrintaa kale in yar sheegayaan laa xaafid bay waxyaalo malaa u yar baahan fiirse ay dhaceen oo arrintaa ku tacalluqsana marka mujaladka koowaad ama juska hore fatxulbaari meel ka mida ayuu xaafid wuxuu ku yidhi abuqame abu saciid ma laha walaal shaqiiqa iyo walaal xag aabbo iyo walaal xag hooyo oon ahayn qataadatu bnu nucmaan isagana xag hooyo walaal ku ahayn waa se jiska hore meel kamida kuba sugan fatxulbaari laakiin haddaa marka maqaazi lasoo gaadho qaswatu uxud waa fatxulbaari un ayaa haweeney umusaliid la yidhaaho oo ayaa dikrigeedu oo cumar yidhi dumarkii dadkii dee qeyb ka ahaa jihaadkee waraabinaya kaba mid ahaydo ama utolaya waxyaalaha lagu waraabinayo alaab mar la keenay oo wax la siinayo iyada xusuustay ayaa wuxuu yidhaha xaafid halkaa marka uu joogo umusaliid waa abu saciid hooyadii oo markii waxa weeyaan odaygeedaa hore oo dee isagana saliid mala abu saliid la odhan jiray dabadii buu guursaday waxa weeyaan abu saciid aabihii guursaday caruurna way lahayd halkaa horena wuxuu yihi aan qataada un mooye cid kalulalahaa ma jirin awlaad baana dee abu saliid ay u dhashay waa sida halkaa maqaazi ku sugan haddana marka adaaxi lasoo gaadho kolley kitaabka adaaxi akhirkeeda waa mujaladka tobnaad kana waa ka toddobaad ayaa wuxuu yidhahaa qataadatu bnu nucmaan iyo abu saciid alkhudri unays hooyadood waxaa la odhanayay unayse binta abi khaarij oo reer bani cadi bni najaar bahayd oo umuuro markaas aada moodo u yar baahan malaa dabdin iyo hubsasho khaasatan waayo afadxubaari meele isoo maray un kolley dee marka daftar aan lahaa iyo buug aan lahaa baan u laabmay aan u laabmayo markaas laakiin isaabo umaan laabin oo laahaa malaa meelahan kala saari lahayd marka kal umusaliid inay carruur kala lahayd iyo hadalkiisa hore qataado xagga hooyo horta way ka walaalahayn iyo arrintan kale hooyadoodu kaba dhigay konla umusaliid konla dee unaysa bintu abi khaarije in la odhanayo reer bani cadi bn najaar ahayd bala waxyaalahan sheegayaan lahaa waa umuuro malaa u yar baahan dabdin xagga laakiin abu qataada maha walaalkii waa qataadatu bnu nucmaan anaa xalay abu qataada idhi dee waa waxaan si aan waqtigu usii dheeraan waa hadal iga dhacay laakiin ma jira kaas wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna cabdالعaزيز yعni بn mحamedi can hawri wahuwa بn زaydi الdiriي can abi الغayث can abi هurayrata an النabiya slى الlahu عalيه وasلم qaala xagga sanadka kolley waa dad aynu soo wada maro cabdالcaزيزkuna waa daarawardi hawr ibnu زayd الdiriy abulkaydkan salim ou kaba warinayana dhowaanba waan haynaa ama habeen dhoweyd wuxuu yihi markaa abu hurayra rasuulka ilaahay nooga soo warinayo wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh samictum hamsadiisi faamka ayaan qadaraynaa oo halkan xadfan asamictum ma maqasheen bimadiinatin magaalo jaanibun dhinac minhaa magaalada ka midi fi lbari beriga uu ku sugan yahay oo dee meel xeebay ku taallo wey wajaanibun minhaa dhinac iyada kaba midna fi lbaxri badda uu saaran yahay ama uu kuba sugan yahay qaaluu waxay yidhaaheen nacam de waktigaas haa waanu maqalay waa dadkii uu rasuulka ilaahay markaa la khidaabaya saa yidhi yaa rasuula allah qaala wuxuu yihi laa taquumu ma dhacayso asaacatu qiyaamadu xataa yakzuuha ilaa ay magaaladaa ku duulaan sabcuuna alfan toddobaatan kun oo min bani isxaaqa reer bani isxaaq kaba mid ah faidaa jaa-uhaa marka ay yimaadaan ay magaaladaa soo gaadhaan ay xisa ayay nasaluu degayaan iyagoo dee go-doominaya xisaarinaya falam yuqaatiluu ma dagaalamayaan bisilaaxin hub ku dagaalami maayaan walam yarmuu ma ganayaan bisahmin waa takhsiis bacda tacmiim oo dee silaaxi buu sahmigu kaba mid yahay ee waa wax adigu hub ah leebna haba noqotee oy ku dagaalamayaan ma jirto ee qaalu waxay odhanayaan marka ay korkeeda yimaadaan laa ilaaha ila allahu wallahu akbar fayasqudu waxa dhacaya axadu jaanibayha labadeedii dhinac waa dee xusnigii iyo suurkii ay lahayd mid ahaan waa dhinac ahaan baa dhacaya na waa tan jaanib waa fi lbari jaanibna waa fi lbaxri qaala hawrun hawr wuxuu yihi waa hawr ibnu zayd idiili oo xadiidka inoo warinayay laa aclamuhu ay laa aclamu abalkaysi bay noqon oo abulkays anigu ma ogi dee shaki baa yargal lakiin me wuxuu leeyahy wax kaloon ogahayo abulkays ilaa qaala inuu yidhi uun mooye aladi fi lbaxri xagga jaanibka oo inay jaanibuhaa axadu jaanibayha soomay hayn haddaba abulkaysi waxaan ka warhayaan ogahay abulkaysi inuu yihi weeye aladi fi lbaxri waa marka hore markay laa ilaaha illa hu allahu akbar tahliishan iyo takbiirtan la yimaadaan dhinaca dumaya waa dhacaya waa dhinacii xagga badda uma yaquulu waxay odhanayaan athaaniyata mar labaad laa ilaaha illa allahu allahu akbar fayasqudu jaanibuhaa waxaa dhacaya dhinaceedii alaakharu waa dee hadduu kii horekeeyo xagga badda ahaa kii xagga beriguna waa dhacaya uma yaquulu waxay odhan athaalihata mar saddexaad laa ilaaha ila allahu wallahu akbar fayufaraju lahum waa loo furaya waa loo fayday macnaha waa loo furaya fayadkhuluuha way gelayaanoo fayaqnamu way qanimisanayaan xadiid kolley dee waa in xoogaa baan ku yar joogsan doonaa meelo xadiidka kaba mide laakiin waa halka ugu horreysaan ku yar joogsanayna imbaka halkan iyo waxaa eeg dhowr ficilkaa dhowr goor ficilaa soo noqnoqday uma yaquulu marka hore oo taasoo waxay odhanayaan faidaa jaabuha markaas ta labaadhay uma yaquulu athaaniyata iyo athaalisata labadaa yaquulu ficilka iyo fayadkhuluuha fayaqnamu intubana waa ficilo aan wax naasiba iyo wax jaazimo ka horeeyi jirin naasib kama horeeyo jaazim kama horeeyo macnaa wax lagu nasbiyo iyo wax lagu jasmiyaa labada midna ma jiraan marka asalku wuxuu amaa in dee waxa weeyaan nuuntii la raaciyo la yidhaah uma yaquuluuna athaaniyata uma yaquuluuna fayadkhuluunaha fayaqnamuuna cibaarada taas bay ahaanaysay waayo naasib iyo jaazi ma jiraan ee laakiin kitaabka waa kusoo noqnoqday axaadiisana luqada carbeedna maaha daruuraan leenahe waa luqo jirtee iyadoo nuuntii la gooyo ligayri naasibin wajaasim waa luqo iyadna soo aroortay ha laga badnaadee laakiin waa luqo jirtee maahna xaalad daruuro waata dee nasrigii ama axaadiistii kuba timee wax shicir ku khaasa uun ma aha bal taasi waa mid fabaynamaa waqti hum iyagu yaqtasimuuna ay qeybsanayaan almaqaanima qaniimooyinkii oo wixii ay heleen ee qaniimo ahaa ay magaaladaa ka heleen iyagoo qeybsanaya id waqtigaa jaa-ahum waxa u imanaya asariiku kii qaylinayay mid dee iyaga mustaqiisa oo iyagiibuu u y xaggii dhulkiibuu kaba yimi waa qayladoon weeye kaas baa u imanayo faqaala wuxuu odhanayaa ina dajaala dajaal qad kharaja wuu soo baxay dajaal reerihii uu idiin weydaartay waa dhulkii fayatrukuuna waxay ka tegayaan kulla shayin shay kasta oo dee markaa khanaa'imtiiah ayay faraha ka qaadayaan wayarjicuuna way laabmayaan bal xadiidku kolley waa taan leenay meelo ayaan ku yar joog joogsanaynaa xadiidkan waa khaasatan kalaamkii ahlucilmigii inagoo egeynaa meesha ugu horreeyaan ku joogsanaynaa horta waa calaamtii nubuwadii rasuulkii ilaahay waa mucjizaadkii uu ama waxyaalihii qeybkaa uu ka warramay weli arrinkani ma dhicin waxyaalo badanoo uu ka warramay oo dhacay say u dhaceen baa de waxyaalaha aan dhicin in weli la aragna ay u iman doonaan rasuulka ilaahiyna waqti kuma xaydin kuma qaydin ee laakiin wuxuu sheegay intaanay qiyaamadu dhicin suurta la afuufin arrintani inay dhici doonto arrin kalena wuxuu inoo sheegay rasuulku oo xadiidka inoogu sugan in waqtigaa waxyaalahani dhacayaan de waqtiga ashraaddii saacaddii waaweyneyd ay muuqdeen uu yaho waqtigaa dajaal soo bixitaankiisa horti kollayna fatxu qustandiniye horeynu axaadiisu soo maray bal waynu kuba soo maray waxaana jirtay xadiid kollay bacda asxaabi sunay wariya mala tirmidiyana uu tasxiixiyaba ayaa waxaa abi daawudna kollay inula wadaagsaa la arkaaye in malxamadaa weyn waa dagaalkii weynaaynu soo maray ee dee aadna loogu riiqday ee hadday muslimiinta tahayna aad ay u dhinteen kuwa kana markii dambena ilaahay nasriga siiyey aynu soo maray daa'irku inaanu ilaa de waxa weeyaan hadduu dee aanu dhaafiba karahayno dee inta aanu dhaafin buu sooba dhacayo dee marka la eego masaafada dheeree meydkoodu daadsan yahay taasoo kale malxamadaa weyn iyo qustandiniye furashadeeda iyo dajaal soo bixitaankeedu waa fii khilaali sabcati ashhur waa bilo isku dhowo marka waxaan waa wax dambeeya oo markaa ashraada waaweynee saacaddu ay muuqato muuqanaya taasi iyada horta waa mido waata dee rasuulka ilaahay waxyaalaha akhbaartiisan aan hayne noo socota waa umuurahay kuwa sugan inoogu saab ku tacalluqsan arrinta kale xadiidka ku sugani waxa weeye xataa yaqzuwaha sabcuuna alfa min bani isxaaq toddobaatan kun oo reer bani isxaaqa ayaa ku duulaya taas baa xadiidka inooguba sugan marka la eego nusakhda muslim ama usuushiisoo dhanna wax iskhilaafi ma jiro lama odhanayo waa nuskooyinka inta badan waa qeyb ka mida guud ahaan usuushii oo dhan lafdiga ku sugani waa min bani isxaaq marka qaadiciyaad baa wuxuu yidhaha isagoo sheego usuushii saxiixu muslim maanta nusakhdii maqaaribe iyo mashaariqiya ma kala duuna lafdigu kaas weeye wax kale ma jiraan ayaa baqdigood wuxuu kaba soo naqliyaa almacruufu almaxfuudu min bani ismaaciila inay arrintu tahay waxaa la yaqaane maxfuudkii si wax laftishaadu kaba dhigi inay tahay min bani ismaaciil hadda nuskooyinkii iskumay khilaafin usuushii muslimna sabab bay kuba timi xadiidkuna waxaanu dee raaciya imaam naweyne hadalkiisuu soo naqlinayaa qaadigan dee uu idlaaqaana waa qaadiciyaadna qaadi qaal qaadi kol hadduu sharaxa yidhaahaan xadiidkuna isagiyo siyaaqiisu isaga ina tusayo wuxuu leeyahay dee carab baa loo jeeday waayo bani isxaaq haddii la yidhaaho carabba nebi isxaaq haddii aan ka dhigna isxaaqa nebi oo ay soo gelayso walow aanay iyaga ku koobnayn bani yacquub ama israa bani israa'iil oo dhami ay soo gelayaan kollay dee marka la yidhaho haddii la yidhaaho ruum ciday kaba tafiirantay ee waxaan ay sooba naqliyaan yidhahan ciisu la odhanayo weeyaan markaa yacquub ay mataana ahaayeen isaguna ina isxaaq buu noqonayaayo bal markaa dee carab ma noqonayaan waa mid kale det umuuraha xadiidkuna taasuu kuba tacalluqsanaa iyo siyaaqiisu ina tusayse waa almacruuf almaxfuud waa si bacdigood kasoo naqliya min bani isxaaq nusooyinkuna isma khilaafsanaan yidhi markaasaa weli wuxuu raaciyay haddana magaaladanna waa qustandiniya bal markaa taasi waa qaadiciyaad hadalkiisii imaam nawina intaasa hadalkiisi uu ku dhammaaday qaadiciyaad uu kaba soo naqlinaya culimada qaarkood iyagu dee riwaayadu iyo nuskadu ama usuushii muslim ina isbedel ma laho waxa la yidhaho halkan taxriif baa dhacay iyo waxa taasi maba jirto marka bacdigood baase dee mirqaatulmafaatiix kuba sugan iyo muthir waxa weeyaan qolooyinkan banu isxaaqa la sheegaya min akraad shaam waa dadkan akraadda ee kurdiga shaam dego oo asalkoodu ama dee abtirsiinta hore waaba dee isxaaq bay gelayaan buu leeyahay ne isxaaq yacquub oo keliya ma dhalinba taas bal nebi ibraahim waxa weeya nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq oo keliya ma dhalina dad kale uu dhalayna waa jireene iyagay gelayaanoo waa dad muslimiinana dee maha waxa weeyaan waxa la yidhaaho dee bani isxaaq qolooyinkaasi marka islaamba saasa ma aha waa dad muslimiina oo markaa waxa weeye waa taa de waxaana dhici karta inay u badan yihiin un booye keyrkood oo reer bani ismaaciil ama carabi iyo dee dadkii kale muslimiintana inay laba socdaane waxaa loogu gaabsaday un sheegitaankooda inay tay taqriib ahaan ay tahay waxa wey dee inay iyaga arrintu ku khaas tahay oo iyaga un ay tahayna bal waa taase bal waxaan leenahay xaggan imika kolley wax daliilaha oo ama dee wax ree as la raaco oo la qabsan karo loo sheegto halkan bani isxaaq may ah inay bani ismaaciil tahy ma jirto xadiidku san buu kuba yimi usuushina ismay bedbedelin bal tawjiiha kalena waa jiraayo waa dadka kale muslimiinta ahaa bal abtirsiinta akraada shaam oo kale waa dad muslimiina waana degaankoodii meelahan kolley ay kuba dhowdahayo dhulkaasi uu kuba dhow yahay intaa la idhaaho bartaasi iyadu waa midoo waa hadalkan tawjiihi qurdubi baa kolley hada hadalkaa qaadiciyaad isaga abulfadl isna kaba soo naqliyay soo qabanoo yidhaha arrinkan bucdi baa ku sugan oo xagga bucdigu uguba sugan yahay waa ujeedada in la yidhaha bani ismaaciil weeye halkani ruwaadii iyo ummahaadkii waa usuushii waxay isku waafaqeen calaa bani isxaaq saa daraaddeed almacruuf khilaafu qowli hada alqaa'il ciddan lemeeye arrinku waa si kale dee ayaa wixii qowlkooda wax khilaafsan baa sidii macruufka ay noqonaysa lakiin isagaa isna kolkol hadal raaciyo waxaaba suurtagala in laba yidhaaho riwaayada wixii dhacay waaba saxiixe laakiin waxaa loola jeedaa carab oo maanta halkan adeerkood isxaaqna waa adeerkoode ayaa looba tiriyey walo dee dhici karta taas bay in la yar bacidsado imika halkan bal taas iyadu waa mid oo waa lafdigan waxa kuba sugan arrinta kale iyadana hadalkan imaam nawi soo naqliyo qaadiciyaad ka soo naqliyo kuba sugan waa magaaladani inay qustandiniya tahay xadiidka haddaan eegnana waxaa ku sugan magaaladan fadxigeedu waxaa lagu furanayaaba inuu tahliil iyo takbiir noqonayo dagaal aan udhac ahayn dagaal la dagaalamayaa ma jirto tahliil iyo takbiir baa lagu furanaya de xadiidkii aynu soo maray kole laba xadiid iyo baan soo marre bal kii hore haddaan eego waa kii raqamkiisa laba kun sideed boqol toddobiya sagaashan ahaa xadiidka abu hurayra ee malxamadii iyo dagaalkii markii kolba ulus la saaray ugu dambeyn uluskii ugu dambeeyey ama baqiyadii intay kaceen dee ay xaggii u dhaqaaqeen cadowgood iyo gaaladii ay jebiyeen ilaa halkaa galeen in dagaal dhami dhacayo dagaal lagu furanayo oo marka dambena iyagoo dhulkii qabtay oo geedihii saytuunka ahaa seefahoodii sudhay hanaa'imtiina ku dhex jira aaminana markaasoo dee waxay seefaha isaga dhigeenba markaa cabsi ay qabaan ma jirto dee dadkii way jebiyeen dagaalkaas ayaa markaa warkii imanaya warka hore been haba ahaadee laakiin dee runtiina way ku dhaweyduune in dajaal iyagii reeri u daba maray oo markaasay soo kacayaan markaa bal xadiidkaa hore tan ku hayniyo axaadiidtii fatxiga waa malxamada weyn in lagu furan doono qustandiniya dee waana magaalada istanbul la idhaahe iminka daarislam bay hayd qurdubi iyagu taamay ogeynoo reer rub baa gacanta ugu hayo waa habaartamayeebe laakiin dee dabadi qarni iyo waxoogaa dabadi qurdubi ayaa dib ay daar islaam u noqotay iminkana waytee laakiin dee waa waqti dambaa rasuulka ilaahi ka warramaya wax badan isbedeli doonaano waa taa aan xaliba soo aragnay xataa kacbada inay xabashi dumin doonto oo isbedelkaas iyo dee dhulkii oo bal matalan diyaartii islaamkao soo koobanta iyo ama waxyaale ayaa iman doona waana aakhirka ugu dambayna dhulkaba waxa laga waayi doonaa wax allah le baa laga waayi doonaa bal haddaba waxaan leenahay magaaladan sifadii ataa horeynu kuba soo maray xaggan un ay eegeen un inay meel badadeedna kuba taalo iyadu taas in mooyaane laakiin sifadii hore ma laha oo taa horena qitaal baa lagu furanayay qustandiniya tanna waxaa kuba sugan tahliil iyo takbiir baa kuba sugan oo si qurdubi halkan yidhaahaba qorooyinkan qustandiniya kuba fasiray qowlkooda bucdi baa iyadna kuba sugan bucdi baa kuba sugan sababta waxa weya hataa xadiidkeedii aynu soo marnay qitaal baa lagu furanaya halkana waa tahliil iyo takbiir ayaa lagu furanayaaba bal waa umuurihii aan dee halkan xadiidka ku yar joogsanaynin wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثnii mحamed بn marzuqi qaala xadaثna bshر bn cmr الزahraniyu qaala xadaثanii sulayman bn bilaali qaala xadaثna hawr bnu zaydin الdiriyu fi hada اsnaadi koley fiidu bmacnaa ba weeye isagoo kolkotan ka cabirana waynu soo araragnay macnuhuna waa bihada اsnaadi dee cibaaradiisii badnaydna taasaabay ahayd bimili xadiidkan imakaan kasoo baxnay mid laba mid ah xadiidka halkaasaan kaga baxnay axaadiid kale ay noo bilaabmayso rasuulka ilaahay iyadana akhbaartii iyo waxyaalihii uu kaba warramay ahaa dambeeye weli aan dhicin laakiin dhici doona xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna mxamed bn bshri qaala xadaثna cubayd llahi can naafici can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala anahu qaal rasuulka ilaahay wuxuu yihi latuqaatiluna waa la dagaalami doontaan alyahuuda yahuud baynu la dagaalami doontaan dad buu la hadlayaa markaa waa saxaabadiisii markaa xaadiriinta ahayd laakiin iyaga maaha ee dee waa dadka islaamnimo ay ka dhaxayso kolle waa dad dambe dambe iyaguba la dagaalamay laakiin dagaalka dee sidan ahaa ma dhicine waa dadka kale muslimiinta ee dambeeya walow kuwan markaa mawjuudiinta uu la khidaabayay waa kuwa dabadood imanaye laakiin magacii islaamnimo iyo iimaannimo ee ay wadaagsadeen ayaa la dagaalami doontaan falataqtulanahum waa layn doontaan yahuuddaas maanta la kari layahay ee taas de waxa weeyaan waa layn doontaan ka qaalib noqon doontaan markaasaa marka la jabiyo ay dee meelaha islaam ku gabadho meel ay gabaad kaba dhigtaan ayaa ilaahay ka hadishin doonaa meel kastoo islaam ku dhuunta ama ku gabadaba oo xataa yaquula ilaa u ilaah laxajaru dhagaxi waa hadlaya ilaah baa ka hadlinaya yaa muslimu muslimow haadaa kan yahuudiyu waa ku yahuudiya ee fatacaalo kale faqtulhu kaalay oo dil ilaa uu muslim macnaa meel ay galaan iyo meel ay ku gabadaan ma helayaan geed hadday ku gabadaan iyo dhagax hadday ku gabadaan iyo jamaadkii ayaa ilaahay subxaana watacaala hadal cad kaba haleeshiinaya macnaa maanta haddii in badan iyo dee marka la eego nimankii gaalo oo dhami sharqigood iyo qarbigoodiiba iyaga ay daba joogaan ay baal joogaan ay taageero siinayaan iyada xataa kawnkii dhagaxii iyo geedkiibaa didkood noqonaya wax kasoo horjeeda waxyaa kasoo horjeeda ayuu noqonoo meel ay ku gabadaan ma helayaan ila idhahaan kolley axaadiis ama xadiidkiiyo duruqdiisa ay noo socon waxadaanaa moxamed ibn musanى wacubaydullahi bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya waqadaan can cubaydillahi bi hada isnaadi waqaala fi xadiiihi wuxuu odhanayaa geedkii ama dhagaxii baa odhanaya haadaa kani yahuudiyun waraa'i taas lafdigaa waraa'i buu ziyaadiyun waa kii hore xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu usamata qaala akhbaranii cumar bnu xamzata qaala samictu saliman yaqulu qaala akhbarana cabdullahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaal kolley cumar bn xamzahan sanadkay noogu sugan de inta kale waa dadkii aan garanaynay waa nin isna aan soo maray horeynu kitaabka ugu soo aragnay waa nin ali cumar ah waayo waa cumar bn xamsat bn cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar ayaa awow u ah horena sidan usoo sheegnay waa nin daciifa oo rijaashii kitaabkan ee axaadiida usuusha raggeedii ma aha kale bukhaari tacliiqaad baa malaha kitaabkiisa ugu sugan waxaana arrintu ay tahay dee dariiqani usuushii ama xadiidkii hore asalkaa wata aynu soo maray waa xadiidka cubaydullaahi can naafic can ibni cumarba imika halkan waa mutaabaco waxyaalaha mutaabacaadka ahna ee yuktafaru fi tawaabici maa laa yuktafaru fi lusuulba waxyaalaha mutaabacaadkaa dad aan xifdigoodu adkayn oo ama aan xoog lahayn oo ama daciifko dacfigoodu dee dacfi nihaaye gaadha aanayna dacfigan ictibaar iyo mutaabaco usuubada iyo shawaahid uu yahay waxbaa lagaga wariyaa bal taasba weeye oo xaalad waata xafn xajar baa meel adigu fatxulbaari kamid ah kale laba meelood iyabuu dikrigiisu ku yimaadee laakiin meesha dambe waa mujaladka tobnaad iyo meel kaba mida ayaa markuu isagu qabanaya wuxuu dhaha in walow halkan dee uu ku dhaafay taqriib daciifun unbuu ku dhaafaye mukhtalafun fii tawhiiqihi wa miluhu yukhriju lahu muslimun fi shawaahidi ama fi mutaabacaati me ha wuxuu leeyahy ninkan tawhiiqiisa barhkood baa yar xoogeeyo waa la isku khilaafsanye marka ninka dadka caynkaasa ee xaaladoodu taa ay tahay muslim bukhaari buu sheegayna muslim mutaabacaadka ayuu kaga wariyaa wax macnaa rijaashiisa uu noqonaya lakin waa dadka mutaabacaadka uu kagaba wariya waa cibaaradiisa uu leeyahay xaafid fatxubaari uu kuba leeyahay mujaladka aan tilmaamin wuxuu ihi bal marka adaba ninku waa kaas wuxuu ihi cabdullahi bni cumar baa ina rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaal taqtatiluuna waa dagaalami doontaan antum idinka iyo wal yahuudu yahuud waa ismi calama oo dee calam iyo cajamnimo tabaa sarfiga looga mancinaya laakiin marka asha la geliyo dee xaaladu way isbedelaysaa in wayahuudu xataa yaquula alxajaru ilaa uu dhagaxu yidhaaho wax kastaa didkooda noqonaya yaa muslimu waa dhagaxii uu galay ku gabanayo uu xagga dambe ka maray bal si uu ugu dhuunto muslimow haadaa kani yahuudiyun waa ku yahuudi oo waraa'i gadaashayda ku suganee tacaala kaalay faqtulhu dhagaxiba hadlayo ilahay ka hadishinaya waqtiga aakhira zaman xadaثna xarmalat bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabi qaala xadaanii salim bnu cabdillaahi ana cabdاllahi bna cumara akhbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala tuqaatilukum way idinla dagaalami doontaa alyahuudu yahuud fatusalladuuna waa laydinku sallidi doonaa calayhim korkoodao qalabada iyo iyaa laydin siin doonaa waa ka adkaan doontaan ka qaalib noqon doontaan xataa yaquula ilaa uu yidhaha alxajaru dhagaxi yaa muslimu muslimow haadaakani yahuudiyun waraa'ii faqtulhu xadaثna qtaybaة بن سacيidi qاaل xadaثna yعquب عn عn بn cabdالرحمن عan سhayli عan abihi عan abi هurayraةa أna rasuula الlahi salى الlaه عalيه وasلم qaala laa tquم الsaacaةu qiyaamadu ma dhacayso ma dhacayso qiyaamadu xatىa yuqaatila ilaa la dagaalaman اlmuslimuuna الyahuud dagaaladii horey la galeen sadr الإسlاam ma aha dee intii intaa ka dambeysay dowlo qaa'ima ama ma yeelan oo waktigaa hore dabadeed xoogba oo markaas oo dee dadka mushatatiinta ay haayeen ilaa dee qarnigeen inaga tegay madaxiisii ama qeybtiisii hore lasoo dejiye meesha dee wacdigii balfoor ninkii la odhanaye ingiriiska ahaa ee waktigaas dee kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii u ballan qaaday dhulkaa inay dejinayaan ama wacdigiis markii dambena loo xaqiijiye intaa dabadeed bay tan yeesheen ay sooba urureen laakiin ilaa waktigaa dabadeed dee inay noqdaan un dee ilaa bixablin min allahu xablin min annaas un mooye meel may lahayne waa arrin dambeysa weeye oo dee waxyaalahana may dhicine waa wax soo socda fayaqtuluhum lmuslimuuna muslimiinta layn doona ka qaalib noqon doona marka firladkoodii iyo caymadkoodii ayaa maxaa dhacaysa xataa yakhtabiya ilaa u ku dhuunto alyahuudiyu kii yahuudigaha min waraai lxajari washajari geedka iyo dhagaxa gadaashiiba fayaquulu lxajaru markaa dhagaxi baa odhan aw shajaru waa kolba kii uu dee ku dhuumanayo uu islahaa gabaad kaba dhiga ama dee waxa weeyaan waa badbaado u gelayaay ya muslimu ya cabdاllahi waa taakiidu waa sifadiisii dee nin kastaaba addoon ilaahay waa yahay muslimow addoonkii ilaahayow haadaa yahuudiyu khalfi fatacaala faqtul ila lgarqad geedka garqad la yidhaha mooyaane geedkaas fainahu min shajari yahuudi dhirta yahuud buu kamid ta yahuuda ayuu kaga mid yahay geedku waa geed horta dee geed aan ku tilmaamaya ma jirto waa geed laakiin weynoo qodax lahun waa dhirtaa waaweyn oo qodaxda le ayuu kaga mid yahay xabaalihii madiina waa tan baqiicu lgarqad oo markaa hore intaan laga goyn buu geedku ku yaalay geedkaa qarqadka la odhanaya waa geed weyn oo dhirta waaweyn oo qodaxda lahun kaba mid ah malaha dhulkii ay degayeenna waa ka bixi jirayoo xagga la leeyahy dhirtoodu kaba mid yahay inuu dhulkoodii iyo degaankoodii kaba bixi jiray dee muddadaas ayaa si wax calaaqa iyo xidhiir gaara iyo wax ay dhex mareen ba arintii oo kaasi isaga u aamusaya ma odhanayo kaalay oo hadduu dee xag isaga kuma dhuunto laakiin wixii geed qarqad ahayn iyo dhagax iyo wixii dee waa midkood bay noqon iyo wax kasoo horjeeda iyagii kuma qarsoomi karaan kumana dhuuman karaan fainahu min shajar yahuudi bal xadiisadii way noo dhamaadeene laakiin waxaan leenahay un oo sheekuna wuxuu leeyahy algarqada nooc min shajar shawki macruufu bibilaadi beyt اlmaqdis dhulkaas waa laguma yaqaana hunaka yukan yakunu qitaalu dajaali walyahuud oo wuxuu sheekhu iskuba xidhayaa waktigan iyo dajaal buu iskuba xidhayaa bal horta waa waxyaalaha qubayla qiyaama saaca arrimaha dhici doona oo dadkii yahuudda ahaa ee aan aragnana maanta say dee iyadoon dhammaan dhibtood iyo waxay samaynayaan bal lagu taageerayo sharqi iyo qarbiba dee taas ayay xaaladani kuba iman doontaa oo muslimiintu intay la dagaalamaanba xataa meel ay ku gabadaan aanay helahayne meeshii ay isdhahaan galba ay sheegaysaa dhagax iyo geedkii weliba iyadoo ilaahay ka hadashinayo hadal caadi oo la maqlayo uu kuba hadlayo bal kolleyna axaadiida qaarkood waxaa kuba yimi xaaladan tani ay dhacaysaa waqtiyadaa dajaal bay dhacaysaa oo waqtiyadaa dambe weeye waa kale xaafid bn xajar baana halkan malaa riwaayaadka isugeyn baabuu leeyahay markuu umuurahan kaba hadlayeen waxa ay tahay oo dee ku yimi xadiidba dajaal inay kumayaal iyo kumayaal bal lafdi xadiid waxaa ku yimi toddobaatan kun oo yahuuda calayhim udayaalisa inay dee laba soconayaan xadiid waa xaafid soo naqlinayeen oo dee kolley isaguna bal matalan bacda asxaabi sunan waa ilaa cadadka intaa leego kulluhum musall mid kastaaba dee seeftiisa wato hubaysan weeye isaga laakiin marka la jebiyey isaga nebi ciise uu dilo dee ciidankiisii oo dhamina way jabayaanoo waa ta lala dagaalamayo markay jabaanna xaaladan dee yahuuddii badnayd ee laba socotay isaga laba socotay bal de axaadiidii dajaal inagama dheero insha allahu tacaala de haddii toddobaadka dambe ba axaadiistiisaan geli doonaa oo waxaan filaya haddii aan habeen dambe hadalada inasayad uu qeyb yar qaato oo aan ka yar joogsano haddii kale waaba gaari karlayn haddii la yidhaaha casharka ka dambeeya ama waxay noqonaysaa un waa adigu bal casharka kasii dambeeya un baabu noqonaya akhbaartoodii waxyaalo kala duwana waan arki doonaa yahuud ama kuwa asbihaan haba noqdeen ama kuwo kaleba dee inay way raacayaan isagay maciisa yihiin isagay ciidankiisa yihiin marka la jabiyeynayo iyagana dee qatligan dariica ayaa kuwa imanayo meel ay ku gabadaan aan helahaynoo bal waa adigu waktiyadaa dambe waxyaalaha dhici doona waana umuurihii الصاdq الmasduq uu kaba waramay aladi laa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxy yuuxa wax iman doono xaaladaasi waa wax iman doonto aan yaqiinsanahay weeye welise aan iman xadaثna yaحya بn yaحya وabubakr بn abi shaybata qaala yaحya akhbarana وqaala abu bakri xadaثna abاlaxwasi aslam بn sulaym وxadaثna abu kamilin الjaxdariy qaala xadaثna abu cawaanata kilaahuma can simak marka abu cawaana iyo abاlaxwas waa labadoodaas weeye ayuu leeyahay kilaahuma can simak abulaxwas waan sheegay magaciisa abu cawaana qoladaasa sheegtay wadax bin cabdillahi alyashkuri weye nin bu ahaa asalkiisu addoon ahaa laakiin intii u addoonkaabuu cilmigaa badan iyo xadiidkaa badanba uu bartay oo kale oo dee kolley malaa qisadii iyo siduu ku xoroobaybana habeenaan sheegaan filayaa kutubu taraajamna waa kaba helaysaa kale qiso cajiibay ahayd be waa nin kelimo uu yihi ama hadal uu yihi wax siiyey ayaa keentay xoreyntiisii wuxuu yihi markaa labadooduba can simakin can jaabir bni samurata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu ina bayna yaday saacati qiyaamada horteed kadaabiina kuwa been badan beenaalayaala been badan ayaa ahaaday oo ujeeddadu qiyaamadu iyaduna ma dhacaysay ilaa dad badan oo beenaalayaala oo sheeganaya nubuwo dee beenaalayaashu waa badan yihiin be laakiin waa kuwo nebinimo sheeganayo nebi baan ahay rasuulka ilaahayna axaadiida qaarkood wuxuu ku yihi soddon baabi way inoo soo socotaa soddon kuma dhow tiradooda ay soddon ku dhowdoo nebinimo sheeganaya rasuulka ilaahay baana khatama nebiyina ilaa kuwaasi yimaadaan qiyaamada ma dhacayso macnaa waxa wey intaanay qiyaamadu dhicin dad badan oo nebinimo sheeganaya ayaa iman doona kolley xadiidka dambe ayaanana waxyaalo ku arki doona insha allahu tacaala bal dee in umuurana aan yar taaban doona insha allah wuxu uhi wazaada fi xadiidi abilaxwas abilaxwas waa ziyaado u leeyahy qaala simaak baa yihi faqultu lahu waxaan ku yihi jaabir ibnu samura anta aanta weeyo dee anta aanta ma adigaa samicta maqli haadaa xadiidkan min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam markii horeba samictu wuu idhi waa hubsasho iyo inuu aad dee taas bal u hubsado umo qaala wuxuu ihi nacam ha waxadaثnii ibn اmuثanى wbnu bashaari qaala xadaثna moxamed ibnu jacfari qaala xadaثna shucbatu can simakin bihada اlisnaadi mila marka muxuu raaciyey shucba can simak riwaayadiisa qaala simaakun simaak baa wuxuu yihi wasamictu akhii yaquulu walaalkay baan maqlay isagoo leh qaala jaabirun faxdaruun macnaa xadiidkii marfuuca isagu wariyey cid kale inagama jirto simaak baa jaabir kaba wariyey intan mawquufka ah ayuu kasoo naqlinaya intan mawquufkaa ayuu kaba soo naqlinaya walaalkii walaalkiisana kutubu taraajimna walaalkii kuma sugnaa laynoonala soo naqlinaya laakiin lafdigan faxdaruuhum inuu jaabir raaciyey markuu xadiidkii marfuuca wariyey ayuu haddaba kuwa beenaalayaasha iska jira ka digtoonaada intaasoo jaabir kalaamkiisiiyo ibnu samura ayuu walaalkiisan uu kasoo naqliyo malaa intaa aanu isagoo kaba maqlin walaalkii baan maqlay xaal ku qowlayo so saaxib albaxr maxamed idhaana ee laysa lahu dikrun fi kutubi taraajimba iyo dee cid markaas yqul qala jaabir faxdaruun xadaثanii زahir بn xrb وaisxaaq بn mansuri qala isxaaq akhbarana waqala زahir xadaثana cabdالرaحman wahuwa بn mahdiyi can maliki can abi zinaadi can اlacraji can abi hurayrata adagoo koley sanadka cabdالرaحmaan ibn mahdi alimaam ayaa wuxuu ka warinaya can اimaam imaam daar الhijra taas buu kaba warinaya xadiidkan imaam daar الhijra dee kolley halku kaga warinayaana waa madiina sirkashi baa wuxuu soo naqliyaa kitaabkiisan oo la idhaa iclaam masaajid biaxkaam masaajid ruuxii saajidka ah ma sujuudsanaa ogeysiintii axkaamta masaajid waa kitaab qayim oo dee marka la eego kutubta masaajidda iyo shuhuunteeda lagaga hadlo iyo axkaamteeda malaa kutubtooda ugu ahamsana walow dee kuwa ka dameysa tuxfat uraakic wasaajid oo kale iyo waa isaga dee balaa in badan bu ikhtisaarkiisa iyo walow jaanib kale uu yar badiyo masaa'isha dee xagga xanaabilada u badiyo oo kalley waa abwaaba oo dee marka hore masjidulxaraam iyo masjidka madiine iyo masjid ulaqsa iyo axkaamtooda marka dambena baabka afraad waa masaajida kaleo dee masaa'il aada u fara badan marka masalada toddobiyo kontonaad baan filaya uu joogo ayaa wuxuu yidhaha waxa waa arrin uu soo yar naqliyo laakiin qiil ahaan u soo naqliya waxaaba la yidhi barhkood yidhaahay buu leeyahay in farshu sajaati cala lmasaajidi bidca dee lama aqoon cahdigii hore oo in sijaad la soo qaato oo markaa masjidka la dhigto taas oo kale waa bidca waa cibaaro laakiin dee qiila cibaarada kaba cabiray oona masalada markaa daywalow masalada dheereeyo de hore inu kitaabka ugu soo maray rasuulka ilahi ba xasir korkiinu ku tukaday khubro uu ku tukado bidca maaha taasi ee wuxuuna sheegaya qasa markaasuu qaso soo naqliyaa isagana uu yihi xukiya kaba cabiro in cabdiraxmaan ibnu hadiyo de markaa uu madiine yimi iyo masjidkii rasuulka ilaahi weeye go-iisiibuu gogladay ama wadacahu bayna yadaysh dadkii dacaado umay lahaynoo lama aqoon wax saasoo la dhigto turabkaasaa lagu sujuudaya iyo ciidda ama rabligiisaasoo wax la dhigto taasoo dadkiibaa xaggiisii soo dayey soo eegay iyagoo laba yaaban oo markii salaadii laga baxay ayay waasa cibaarada kitaabka aan sheegaya sarkashi ku sugan ayuu imaam malik amray an yuxbas dadikana markaasuu markii dambe ogaaday inuu ina mahdi yahay waa imaamka cabdiraxmaan ibnu mahdi markaasuu yihi de waxa weeyaan arrintan ama khifta laha shakalta الnaas can الsalaati wa facalta ma lam yakun yufcalu fi masjid الnabiy salى الlahu عalيه wasalam waa ka oyuda dadkii baad shuqli soo jeedisay salaadoodii kala hagaade ka jeedisayba waxaan masaajidkii rasuulka ilaahi lagu samayn jirinna waad laba timi taasoo dee tu wuxuu idhahay intuu ooyey uu yihi dib dambaysa halkan ha noqoto ama meel kale dee la adacu markaa ridaayi beyna yadayha waa cibaaro saasa laakiin waxaan leenahay kole wax bidcii ma jirto khubradii iyo waati aynu soo marrayba taasoo kale waxaa le waa munaasaba iyada bal waa nukat ama waxyaalo jira oona kitaabkan idin tilmaamaya kuba sugantay kolley qeybta baabka ugu dambeeya malaa masalada inay toddobiyo kontonaad ahayd baan filaya markuu masaajidda axkaamta kale waa masaajidda una guud ahaan wixii aan saddexaad sidayn axkaamtooda kaba hadlayay dee masale masale u dhigto oo masaa'il boqol ka badan be waana kitaab ronway wuxuu yihi haddaba عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة sاaعadu ma dhacayso حatىa يبcaثa ilaa ay muuqdaan يبcaثa maha in lasoo dirayo dee wax maha maعnaa waa yadhara وaykرuja weeye macnu ilaa ay muuqdaan ay soo baxaan dajaaluna waa kuwa beenaalayaala dajaalka waa jamcu dajaalin oo laftigan adajlina waxay yidhahaan waa taqdiir qarin wax la qariyo haddii la yidhaha dajal alinaa oo kale iyo bal matala ama dajal aljamala bilqadiraan iyo uu ku delay weeyaan macnuhuna waxa weeye dee kan beenaala ah baatilkii uu watay buu xaqii ku qarinaya uu ku dadayaayo waa taqdiyadaasba weeye haddaba kuwa beenaalayaasha ahee baatilkan ay wataan dee xaqii doonayo inay kuba qariyaan ukadaabuuna been badan oo qariibun min halaaiina soddon kuba dhow kulluhum dhammaantoodna yazcumu uu sheegan eeg maa dee beenaalayaashu intaa way ka banaanaya hadduu wax kala sheeganayo bal waxyaalo kale uu qabo dadka ugu yeedhayo oon asal lahayn oo tiradu way banaane waa kuwan kulluhum dhammaantood waa mid kastoo iyaga kamid yazcumu uu sheeganayo anahu rasuulu llahi de wa ana khatamulyamiin sida xadiidka duruqdiisa qaarkood ku timi aniga nebiyada kii khatimay ah ee kuwa beenaalayaala waana rasuulka ilaahay mucjizaadkiisiiba iyo aclaamtii nubuwada rasuulka ilaahoo joogo weli waxaa soo baxay ninkii aswad ulcansi la odhanaya yeman nebinimada sheegtay walow dee rasuulka ilaahay waqtiyadaa wafaai doona la dilay isaga oo fitnadiisii iyo wixiisii dee waabu ka saaray sancaya wuu qabsaday caamilkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh dhulkaa joogay waaba ka saaray waa dadkii raace dee raaca aha waana ninkii abu muslim alkhawlaani dabka kuwa tuuraya ilaahayna uu ka badbaadiyu gubi waayo si nebi ibraahim abu muslim alkhawlaani haddana haweenadiisii uu qaba iyo niman iyaguna reer furus dadkii dee muslimiinta ah laakiin asalkoodu furusahay waxyaalaha ka qayb qaato adigu iyadoon dagaal weyn laguma qaadin ayaaba gurigiisi lagu dilo adigu wixiisina halkaas waana rasuulka ilahi waxaan filaya habeenku wafaa'i doonaa maalintii ka horreysay un haddaba musalimat lkadaab rasuulka ilaahay jooga ayuu wax sheegtayba dee markii dambena waa kii quwada iyo suldada iyo xoogga yeeshay muslimiintu cahdigii ay bakar la dagaalamayn ilaa isaga la dilay oo kale waqtigaa naftiisa duleyxat bnu khuwaylid asadi markaas nebinimuu sheegtay isaguna waa kaa isaguna waxbaa yeeshay oo dee xurubtii riddada iyo waa taas oo ninkii cukaashatu bnu muxsan iyo thaabit bnu aqram iyo dilay markaas ayaamaha de markaas saxaabigii cukaasho iyo dilay markii dambe laakiin isaga haddana dee adigu baltoobadkeed soo noqay waxaa kaloo waktigaa dhacday sajaac naagtii la odhan jiray reer tamim ee uu lahaa ninkii muadabkeedaha shibs waaye adxat nabiyatuna unhaa nudiifu biha waasbaxa abya-u naasi dukraada anagi nebiyadeedu waa haweeney aanu ku wareegno dee dumarka dadka kale ama dadka kale ambiyadooda waa rag eh bal markaa taas oo kaleo iyaduna reer tamiimay dowla laydhaa markii dambe iyaduna soo noqotay dee marka horena bal arrinteedii waxa wax ka yarbedelay muslimatlkadaab oo yidhi oon ku guursanayaa iyadoo ciidankeedii waata reer tamiim markaasoo ciidan dhame ay daba socdaan oo cahuudi waa waqtigan waa intii rasuulka ilahi raadkiisa oo qoyeen waxyaalihii dhacay dee intii intaa ka dambeysayna kolley ninkii mukhtaar la odhanayay ibnu abi cubeyd isaguna waa sheegtay oo wadan marka hore dee uu intuu kuufa iyo dhulkaa qabsaday tatabucay oo uu dabagalay cid alla ciddii qeyb ka qaadatay dilkii xuseynba oo wixii ama dilkiisa ka qeyb qaato dee dad badan oo kuwa ciidankiihaas ayuu dabagalay oo uu dilay oo dadkiina deetay jeclaadeen lakiin markii dambe muxuu ku dambeeyeyba inuu idhaa jibriil baa ii imanaya nebinimo sheegtay alstan dhowr iyo lixankii la dilay uunoo dee halkii uu cubaydullahi ibnu ziyaad madaxiisa isaga loogu keenay waana cubaydullahi ibnu ziyaad ninkii madaxii xuseyn loo keenay isagana waa ayaa lagu keenay ayaa isna halkii de muscab ibnu zubayr iyo lagu keenay bal kale muscab ibnu isna madaxiisa meeshii waa la keenay markii dambe waa kale daartii imaarada kuufe bal kaas oo kale isaguna waa kaa rasuulka ilaahayna waa kii sheegay oo reer aaif waa reer haqif waxa kaga mida mid been badan iyo mid mubiirah waa ti aynu kusoo maray hadalkeedii asma bintu abi bakrin dee intii intaa ka dambaysa reer banumeeye waqtigoodii reer bani cabaas waqtigoodii kuwa wax sheeganaya bal khaasatan way soo baxeen ama kuwa kale iyagoon cid lahayn ciidan lahayn oo kale afka nebi baan ahay kama yidhi waxa lahayn ee barhkood dhici karto dee waaliun ay u geysay kuwaas way tiro banaanayaan oo kale ilaa waqtiyadeedna ninkan axmed alqadyani la odhanaya ilaa imakadan atbaacda badan caalamka kuba lehe dee hindiga ahaa iyo dee saasiyo waa dadka amhaashaas weeye waa noocyada kuwa rasuulka ilaahay kaba waramayey inay bal matalan ay sheegteen dee intaas beenaalayaalo mid kastaa leeyahay rasuul ilaahay baana dee rasuulka ilahi baana khaatama nabiyiinha waa calaamtii nubuwadii rasuulka ilahi iyo mucjisaadkiisii salawaat ullahi wasalaamu calayh xdثna محamed بن رافع qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثل غyر أنه qاaل ينبعث w halkii يبcث يبcثdaasna waxaan ku fasiray mعنaa ykrج وyظhر weeye ee ruux lasoo diraya maaha انبcاaثkuna waa diran una waa dee bacثa mطaawacadeedii oy bacثه fabcث waa dirayo markaasuu dirmayo macnaha wuu soo baxayaa daahiraya un weeye macnuhu taas buu noqonaya baabu dikri bni sayaadin ina sayaad dikrigiisii ayuu baabkiisii yahay kolley waa baab dheer casharkan caawa iyo kadee inoogu xigaba waxa weeyaan isaga ayaa qaadan doona baan filayaa bal markaa caawa waxaan ku yar dadaalayaa casharka in axaadiida inteeda badan inaan israacino si kalaam guud ahaan waayo qeyb dhan baa inaga hadhaysoo muhim oo isna akhbaartiisa kuba tacalluqsan si insha allahu tacaala markan inta hore aan israacino aada uguma sii joogjoogsan doono waxyaalo oo xaaladiisa iyo ishkaalkan arrintiisa kuba sugan iyo madajaal baa mise maaha iyo waxyaalaha caynkaasa ee waxaan siinaa markan axaadiisi inoo wada dhamaatay qeybta dambena aan isla wada aragnay wixii baabka kusoo arooray ayaa laga yaabaa ishkaalkiisa arrinkiisa waa mushkil ishkaalkiisuna waa badan yahay saxaabada qaarkoodna sida cumar iyo jaabir iyo way kuba dhaaranayeen inuu dajaalkii weynaa yahay bay kuba dhaaranayeen bal markaan islaba wada eegno sidaa daraadeed caawa waa bal isaga wax sidaasa maahay ibnu sayaadna waa la yidhaahaa ibnu saaidna waa la yidhaahaa kolley magaciisana waxay soo naqliyaan culimadu inuu saafi la odhanayay taas waa nin yahuudeed oo madiine kuba dhashay oo rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu warkiisa maqlay iyo waxyaalahaas isagoo yar ee uu laba kulmay oo uu tegey gurigoodana waa ugu tegay meelo kalena waa la kulmay waxyaalena waa ku weydiiyey aan arki doono dee markii dambena weynaayo madiine ku weynaayo bal markii dambe islaamnimo sheegayo dee waxa weeyaan waan arki doonaayo xataa makaye waa yimi isagoo soo xaje iyo bal akhbaartiisu laakiin waa akhbaar haddana ishkaal leh waan arg insha allahu tacaala waxaan doonaa caawa inta hore inaan axaadiia israacino si aan laba kalaam aanay inoogu noqon iyadoo axaadiis xagga dambe ku suganna aynaan usoo qadiman weeye mar markaan israacino aan dee yar suuro guud un aan marka dambe kaba bixine bal laakiin kulle xaaladiisu waa xaalada ishkaal kale wuxuu hi markaa muslim xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaq بn ibrahim wlafd lcثman qaala isxaq akhbarana waqaala cثman xadaثna jariir can اlacmashi can abi waa'ili can cabdالlahi qaala cabdالlahi bni mascuud wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi maciisa anu hayn famararnaa waxaanu marnay bisibyaanin caruur fiihim dhexdooda ibnu sayaadin ina sayaad u la joogo la ciyaarayo uu dhexdooda ku sugan yahay fafara sibaada caruurtii yaryari waa haybo iyo mawqibkii rasuulka ilah ma markaa adag waa yaaceen cabsi iyo caruurtii yaryayd baa carartay wajalasa ibnu sayaad isagoo dee ruuxa cadiidkee madaxa adag iyo taasoo kaleo isagu uu fadhiistay ma dhaqaaqin fakaana rasuul اlahi salى اlahu alيه waslm kariha dalik kolley dee waa mukhaalafadiisa iyo cinaadkiisaay tilmaamaysaa caruurtiina waa ka duwanye si wax rasuulka ilaahay arrintaa karaay ayaabaad moodeysay ee kaanu ka cabiray un inuu waxaad moodeysayba rasuulka ilahay inuu karahay faqaala lahu nabiyu salى اlahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa ku yihi de akhbaartiisana kolley waa la yar maqlay inuu waxyaalo sheeg sheego waxyaalo u yimyimaadaan iyo waana yar yahay taribat yadaaka cirwaardii aynu soo maray gacmahaagu ha caydhoobeene atashhadu anii rasuul اllahi ma qiraysaa rasuul ilaahay inaan ahay faqaala wuxu uhi laa may ma qirayo bal tashhadu anii rasuul bal anta adigu wey tashhadu ma qiraysaa anii rasul adigu ma qiraysaa inaan adigu rasuul ilaahay ahay isagii baale waa ilmo yar waana yarya markaas adigu inaan rasuul ilaahay ahay ma qiraysaa riwaayadka qaarkood waxaan qirayaa inaad rasuulan umiyiin tahay ayaa buu yihi oo de waa sidaa yahuudi lahayd haddaba taasuu ku yihi waana yahuudi faqaala cumar bnu اkhadaab baa wuxuu ku yihi darnii idaa ya rasuul اllahi xataa aqtulahu waa kan kufri baa kaba muuqdaba waa ka sheeganaya risaale iyo waxyaalo bal idaa aan dilo oo io fasax weeye haiga qaban si aan udilo si aan aan dileen faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi in yakun iladii tara in yakun hadduu yahay kani aladii ka tara aad ictiqaadsantao dajaalkii weynaa hadduu yahay falan tastadiica qatlahu dee nebi ciise dilaya adigu ma dilaysid cid kale ad dilayso markaa ma karaysid laguma salidayo madilka hadduu dee kii weynaaye rasuulka ilaahay de arrintiisa muu u jasmin muu odhan waa dajaalkii weynaaye dee cumar laakiin waatuu ictiqaadsanaa uu ku dhaaran jiray inuu dajaal yahay haddaba dajaalkii weynaa hadduu yahay ka ad adigu isleedahay waa yahay hadduu yahay ma diri kartid oo dee cidda dilaysa waa akhira zamaan nebi ciisana dili doona bal wata aan leenahay umuuru way noo socon doonaan axaadiian dee waaba kanoo waa kan rasuulka ilaahay waa kan risaalu sheeganaya lakiin waktigan dee waa kan sabi baa lagaba cabiray oo imika halkan kolley su-aalo culimadu ay la yimaadaan ba halkan jirto isagoo kufrigaasi ka muuqday ama nebinimoba sheeganayo rasuulka ilaahna inkarsan waa kufriga maxaa uu diiday dilkiisa iyo waxyaalo laakiin rasuulka ilaahay waa kan dee cumar uba jawaabay bal umuuro kale oo dee culimmadu waxay yidhaaheenna way inoo dambaysaaba oo kolley laba jawaabood bay soo naqayaanoo mid waktigan baa qaangaadh mu ahayn sabi buu ahaa ee isaguna axkaamtaas ilmihii sabiga ahaana looma xukumayo waxyaalahan wixii dadka waaweynaa loo xukumayo kufri looguma xukumayo waa ta qaadiciyadii ay doortaan jawaab labaaday barkood la yimaadeen waktigaas yahuud iyo ciddii xulafadooda ahayd ba rasuulka ilaahay ee muhaadano ayuu lalahaa iyo waa taa heshiis jiray oo bal taas bay kaba dhigaan waa sida khadaab iyo doortaane laakiin bal kolley weli akhbaarta way noo socotaa insha allahu tacaala xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri وإسxaaq بn ibrahim وabu kuraybi wlafظ لabi kuraybi qaala bnu نmayri xadaثna وqaala الآakخarani aخbarana abu mucaawiyaةa qaala xadaثna اcmaش can shaqiiqin markii hore abu wail bui imakana waa kan magacii un bu ka cabiray waa ninkii hore can cabdالlahi qaala kunaa waxaanu ahay namshii kuwa socda maca الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi maciisaanu soconay famara bibni sayaadi ina sayaad buu soo maray rasuulka ilaahay de waana la ogaa xaaladiisaoo la maqlay warkiisa ilmahaa dhashay yahuud u dhashay bal xaaladiisiiy waxaas faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi qad khaba'tu laka khabiyan qad khaba'tu waan qariyey laka adiga khabiyan bal waxbaan soo qariyey oon kuu soo qariyeyba adiga ekara waxaas faqaala wuxu uhi dukun waxaasi waa dukun duk faqaala rasuul الlahi wa dukun dee waaba kolleysa tirmidi aynooba fasirayno waa dukaan ama diqa waa luqat fi dukaan weeye kaas weeye waxaa dee aada markaa soo qarsatay eed iweydiineysaa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam iksa waa kelimadan eyga marka la eryayo la fogeynayo laba yidhaaho wid oo kale iksa macnaa waa fogow weeyaan oo taas falan tacduwa ma dhaafaysid qadaraka qadarkaagi xaaladaadu waa dadkaa kuhaantee shayaadiine la socotee kolkol war ay u keenaan oo kale hadalkii ay ka kala yimaadaane in ay dee ay soo dhegaysteen ay usoo tuuraan oo naqaynba arrinku waxyi maha wax kalena maahae waa xaaladii kuhaankee qadarkii dadkaa kahanada ah ee shayaadiin tabaca dee iyaga taabiciintooda ama la socota lahaa ee warar ama waxyaale ay usoo tuurayeen unbay xaaladaadu ma dhaafsana e iksa falan tacduwa qadrak faqaala cumaru bal kolley dee waa ta aan leyna waa waxyaalaha qaarkood ee umuuraha lafdiga xadiidka waan fasiraynaaye halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yihi khaba'tu laka khabii'an kolley khab-adna nusqooyinka qaarkood way dhacday labaduba waa saxiix waxbaan kuu soo qariyey macnaa waxa weeye waa imtixaanaan iyo ikhtibaar ahaan si uu xaaladiisa uhubsado waktiyada horena waxaa jirtay oo kale dadkii dee dad kahane ah jiray oo waxyaalo qeyba ka warami jiray shayaadiinna ku xidhnaa weliba qabla albicana aada bay u badnaayeen dadka agtoodana maqaam iyo qadar bay ku lahaayeen marka ay arrini qabsato xug ay doonayaan cid kala saartana markay dee si kale u kala bixi waayaan waa dadka isula tegi jireen oo kale kol kol bay markaasi ay ruuxan ay doonayaan waxyaale inay weydiiyaan oo ama uu kala saaro kala xukume kaahinkaa ayay waxyaalahi soo qarin jireen waa imtixaan lagu imtixaanay de isaguna jin la socoduu leeyahay oo kale barhkood baa ama hadal bay usoo qarin jireen kon barhkood waxay meel geliyeen xataa haba noqoto faraskooda ama raaxiladan ay wataan ixliilkeedi iyo sabiilsheedii oo kale iyo waxay ku soo geliyeenoo taasba haba noqotay ayay soo qarin jireen bal inuu garto waxaas dee markaasaa inay jin baa la socdiyo shaadiina waa laga yaabaa wixii inay odhanaya waxaas weeye waxaaba weeye xaalad aalad caadadooda taa ahayd rasuulka ilahi haddaba si uu dadka u tusiyo inay xaaladu taasunba ahayd ayuu wax soo qariyey kolley waxaanay halkan laguma fasiray waa ilaahay qowlkiisii fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaani mubiin waa aayaddan lama soo gaadhin isaguna waa kaa kahnadii un kaba mida shaydaan war u keenayo waa lahaa aayaddii oo dhan muu soo wada qabane kelimadii xataa waa in kaba mida dukhaanna waa kanoo mu wada qabane duk waa intii dee lasoo gaadhsiiyey tii markuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu yidhiba arrinkaagu wax kala maaha waa dadka adiga kula midka ee kuhaanta ee wax loo soo gaadhsiiyey ama shaydaan kuba soo tuuray oo aan dhammaynba hadalkii dhammaaba in keliya ay kasoo xafidayaan lagu soo tuuree lasoo gaadhsiiye qabta ayuunbaad arrintu tahay dee ambiyadii ilaahay ee waxyiguu imanaye kalaam cadoo xaqa iyo lama imanayo taa ayadmatiide arrinku waa kaa waaba taas arrinkii uu rasuulka ilaahayna markaa soo qariyeyna waaba taas bay ahaydun oo fartaqib yowma taati sama bidukhaani mumin waana usoo qastay kolleyna qoleyinkiina bal sharax haysta haddaa ilamid tihiin markuu adduq qabanayey nihaayat lgariib oo ibnulahir buu horta kaba soo naqliyay dabdigeeda markuu culimadii uu kasoo naqliyey jumhuur culamaa aduk inay adukhaan kuba fasireen luqa dukhaanka oo duk laba yidhaahna ay jirto ayaa wuxuu cibaaru raaciyey wakhaalafahum lkhaaabiy waa halkaa marka huwa duku tafsiirkeeda eega waxaan doonaya meel inaan saxo haddii ay la mid tihiin wakhaalafahum lkhaaabiy faqaala laa macna lidukhaani huna liannahu laysa mima yukhbau fii kafin aw kumin se yaqaaneen oo dukaanku ma noqonayo wax ama faraq iyo kum ama dee kumkoo kale lagu soo qariyo oo loo soo qariyo ciddii lagu imtixaanayey ama gacan lagu qariyo oo laguma hayo taas ma ahayn beli duku waxa ii taalla haddaba halkaa beli duku beyt mawjuud bayna النakhila والbasaatin maxaa idinka idin yaala beytun baa yaala miyaa dhammaanteen cid ka duwani maya jirtaa bal markaa waxaan leenahay wad aqal islaama imika dukuu diidayuu lahaa dee kaf wax la qarin kara maaha ama kum iyo dee kumkan lasoo gelin karo lagu soo qarin karo marka waxaan uu ku fasirayaana wax la qarin karo markaa oo ama gacan lagu qarin karo ama kum haddaan idhaahno waa aqal ku dhex yaala basaatiintiyo taas ma wax gacan gelaya ama kum gelaya ee waxa weeyaan sawaabku halkan waa khata madbacadeedun kolley imaamku dee ha soo naqliye maaha tisie beliduku nabtun waa halkan eeg bacdi un baa nuun ah ya-duna waa ba nabtun weeye nabtun mawjuudu bayna nakhiil walbasaatiin lafdigu kaa weeye saxda weeye beliduku oo de waatano waxaan kolley de adoon bal eeginba shuraaxdii kale u laamin un baan waxaan yar eegaya laftigan duq arrin aan ogaayo alfiyada ciraaqi kuba sugnayd oo markuu qariibka kaba hadlaya buu leeyahy wakhayru maa fasartahu bilwaaridi oo marka qariib ama lafdigu qariib oo xadiis ku yimaado wax lagu fasiro waxa ugu roon oo wax isba soo arooro markaasuu soo qaataa dukaankan oo dukan oo dee dukaan macnihiisiyo uus yihaa tirmidi baa wariyo markaa dee shuraaxdiisiiba hadalkan bay soo naqlinayno khataabi kaba soo naqli waa hadalkiisii nabtun baa kuba sugnayd sa fatxulmaqisiya macnuu waxa weya beyt maaha wuxuu leeya waa shay nabaada nabaadkii gacan waa la gelin karaa buu leeyahay inay dukaanku isagu qeyq ma hayn kartid ama kun waa la gelin karaa taasoo kuma fasire laakiin culimadu waxay leeya may arkuwa taas ma aha san uu khadaab yidhina ma aha waa duku waa dukaan waxaana dee taa tilmaamaya sa ciraaqi baa alfiyadiisa tirmidi baa taasi ay kuba timi kitaabka tirmidi in duku uu yahay dukaan saas oo kale kolley hadal dee uu kuba fasiray in xaakim na waa jiraayo duka uu halkan kuba fasirayo macno fogo ibnu salaax yidhaaho yaqiid alcaalima walmu'min ruuxa caalimka ruuxa mu'minka tafsiirkaasi uu kaba cadhaysiinayaa kala wayo walxaakimu fasarahu اljimaaca wahuwa waahim suu ciraaqay idhaaho markaas wahuwa waahim w lakiin hadalkii musalax baa yaqiid lcaalim wlmumin hadalkaasoo kale in meeshan lala yimaade bal alxaasil waxaan leenahay halkaas saxda qolooyinkeena sharxaysa maana dhaaf waay markaasa faqaala cumaru ya rasuul اllahi dacni ruuxa waxaan leh fadrib idaa fadrib faadriba garaace si aan u dilo weeyaan cunuqa luqunta aan gola gooyo faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam dachu iska daa fain yakun hadduu yahay aladii takaafu kanaad ka cabsanayso oo inuu dajaal yahay hadduu yahay dajaalkii weynaa hadduu yahay lan tastadiica qatla kuma salidayo ma karaysid nebi ciisa dilayo cid markaa ka sokayso oo dee waqtiga hortii lama dili karayo saa daraaddeed faraa ka qaad buli iskaba daa xadaثna mحamed بن المsنى qال xadaثna sarim بن نوح عن الjurayriي عan abi نضرة عan abi سacيidi qاal أnahu qaal laqiyahu wa ina sayaan ama ina dee saaid waxaa la kulmay rasuul الlahi salى الlaهu عalيه wasaلم و abu bakri وcmar fii bacضi طرqi الmadinati madina wadooyinkeeda barhkood ayay kula kulmeen faqaala lahu rasuul الlahi salى الlaهu عalيه wasaلم rasuulka ilahi ba wuxuu ku yihi markaa waa yar yaha waa nin dee kolley qaangaad hadduu ku dhawaadayna ma qaangaadhin atashhadu ani laakiin wararkaasaa u yimaado waxbuu maqlaya waxna waa arkaya de waxa la socdo shayaadiin ay laba socotay waxyaala tusayso atashhadu maqiraysaa anii rasuul llahi waa rasuulka ilaahay baa leetaa faqaala huwa wuxuu yihi isagii baa yihi atashhadu anii rasuul adigu maqiraysaa in anigu rasuul ilaahay ay nabigu ku leeyahay faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi aamantu biاllahi وmalaaikatii wakutubi ilaahay iyo malaaigtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa waan rogay adiguna kuwaa la rumeeyey kamid matiid weye adigu kuwaas matiide waa ka ma tara maxaad aragtaa bal war runoo maxaad aragtaa qaala wuxuu yihi araa waxaan arkayaa carshan waa sariir weyn iyo carsh oo calalmaay biyo korkeeda taasaan arkaa faqaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam taraa waxaad arkaysaa carsha ibliisa calى اlbaxri waa carshigii ibliisoo badda korkeeda adantaynu soo maraynu carshigiisa badda korkeeda dhigto halkaa ciidankiisa iyo junuudiisa ka filaafiyo oy dadkii kusii dhexdaayo dee k isaga agtooda ugu manzilo weyne waa ka dee fidnadiisu ay uguba weyntay midba dadka ka fidno badan yahay ayaa dee ibliis xaggiisana uu noqonaya kuwa aada ugu sii dhow dhow markaasaa wuxuu yihi wamaa tara maxaa kalood aragtaan carshiga ahayn qaale wuxuu ihi araa waxaan arkaa oo daan markaa saadiqayni laba run sheegaya kaadiba macnaha kuwa ii yimaada laba dee waxay sheegayaan oo run yahay iyo mid been sheegaya aw kaadibayni wasaadiqan ama laba been sheegaya oo wax beena ii sheegaya iyo wasaadiqan mid run sheega kuwaasna waan arkaa adu waa shaki un inay kuwa saadiqeynku laba yihiin oo markaa beenaaluu mid yahay iyo inuu kuwan dee beenta sheegaya laba yihiin oo karunta sheegaya mid yahay faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam lubisa caleyhi arrinkii waa laga qalday waa laga laaqay waa lubisa caleyhi dacuu fara ka qaada waa kaahinuun dee waana yar yahay waa xaaladaa kaahinko wax meel gaadhaya maaha arrinkiina waa kan laga qasay oo run iyo been iyo waxyaalo ayaaba u imanaya shaydaan baa u imanaya waxyaalahan dee isdhaafsan ee takhliidka ama labsigaana ulaba imanaya iska daaya weli xaadiadii way noo socdaan in kalaamkiina guud ahaan noo sugmaynaan dhaadhicin iyo arrintiisii xadaثna yaحya بن xabiibi ومحamed بن cabdالأعlى qala xadaثna mctamiru qala samictu abi سlayman qala xadaثna abu ndraةa عan jaabir بn cabdالlahi qaala laqiya نabiy الlahi slى الlahu عalيه وasلam ibna saidi de waa taa ibnu said iyo ibnu sayaad waa isla mida ayuu la kulmay wاlxaal macahu abu bakri وacmaru wabnu saidi maca اlkilmaan markaa ma weynaag caruur yar yar buu la joogay fadakara naxو xadiiث اjurayri xadiidkii jurayri aynu kaba soo baxnay kii mid laba mid ah ayuu sheegay jurayrna waa xadiidkii marka dhoweyd imika kan inoo horeeye weeye ee imika aynu kaba soo baxno uu sheeganayo inuu carshi bad korkiyayo uu arko xadaثanii cubaydالlahi بn cmar alqawaaririyu ومحamed بn mثنى qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna daud عan abi ndraةa عan abi saciidi الkudriyi qala anahu qaal صaxibtu waxaan raacay ibna saaidin ilaa makata waa markii la waaweynaaday waa rasuulka ilaahay dabadi waa nin weyn xagga maka ayaanu raacay madiinana way ka yimaadeen xaj bay ku socdeen ama cumro ninkii markii hore yahuudiga aha ee lahaa rasuul ilaah inaan rasuul ilaahay ma sheeganaya waa yaridiise waa islaamay markaa waana rasuulka ilaahay dabadi faqaala lii wuxuu igu yihi waa ninkiina saaid ahaa de dadkuna kamay hadin weli weli waa la fartaa la isugu fiiqa waa dajaal baa laleeyahy ninkani waa dajaalka weyn waaba isaga ama ti adaatu istiftaaxayd weeye qad laqiitu waan la kulmay min annaasi dadka kolley mafcuulkii waa xadfan yahay tafkiim daraaddeed oo ujeedadu waa amran cadiima wax weyn iyo dhib weyn baan dadki kala kulmay waa maxay dhibtaasi yazcumuuna waxay sheeganayaan anin ani dajaalu inaan dajaal ahay dhibaataa dadkii iga haysata ninkaa muslimkan ahay buu leeyahay dadkiina waxay leeyihin waa dajaalo dhib badan iyo dhib ayaan dadkii kala kulmay abu saciid buu doonaya inuu qanciyo wuxuu hi alasta miyaad ahayn abaa saciidow samicta mid maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo inahu laa yuuladu lahu dajaal caruur ma laho waa caqiim oo caruur looma dhalo taas rasuulka ilahay miyaad ka maqlin adigu abaa saciidow qaala abu saciid wuxu uhi qultu bala miya waan ka maqlay rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi faqad wulida lii marka adigu dajaal ma ihiyo adigu adiga caruurta le madiina ay caruurtii joogto marka adigu dajaal ma ihi waa xujadiisii weliba taama odhane awalaysa samicta miyaadad maqlin rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaqul xaal ku qowlayo laa yadkulu madiinata dajaal madiina ma galo walaa makata maka qultu bala me waan ihi bu waan ha waan ka maqlay bui rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi faqad wulitu bilmadina anigu madiinaan ku dhashay ha wahada ana uriidu makata waaba anigana arinku waxa weeye waa anigan maka kusii socda anoo xajaya ama cumraysanaya de markaa dajaal ma ihi buu leeyahy ina rasuulka ilaahay baa yihi waa laga celinayaayo ma geli kareen qaala wuxuu yihi oo bal marsalan taasoo xujay uma qaala lii fi akhiri qawl haddana hadalkiisu bu wax dee dib u qasay awoode wa isagoo u garaabi ma ah oo ku dhow inuu u garaabo isagii uu cudur daaro ama hadalkiisii uu raadeeyo ayuu hadalkan yihi wuxu yihi haddana ugu dambeyn hadalkiisii ama wallahi waa ti adaatiis wallahi waan ku dhaartay inii laclamu mawlidahu dhalashadiisa waan garanaya dajaal wa makaanu halka uu jooganayo imaka waan garanaya makaankiisa waa inahu halku kusugan yahay qaala wuxuu ihi falabasani arrinkiibuu iga qasay oo markii hore adoo islaam cudurdaarayo ninkani dajaal malaha ahaa markoodana yihi waa waan garanaya halku jooga waan garanaya dhalashadiisa aabihii hooyadii waan garanaya ayuu wixiiba iga qasay oo iga dhehgeliyey buuhi welina xadiidkiisu waa inoo socdaa kolley qolooyinka dee way inoo dambaysaa ma dajaal baa musamaha laakiin kuwa le waa dajaal maleh de waa kaa jaabir iyo abu markaa abu marka leega cumar iyana way lahaayeen oy kuma dhaaranayeen dad kale iyo mala ibnu cumar iyo waxa weeyaan iyagu waxay leeyihin ba dee arrinkani xujo uma noqonayo markaan rasuulka ilaahay sheegay inaanu maka iyo madiine gelayn iyo taasi waa marka waktiga fidnadiisa weeye markaa uu isagu soo baxo ee uu dadka hadlaynayo eh maha marka hore ee bal se weli kalaamkii waa inoo dambeeyaa arrinkiisa waana arrin mushkila xadaثna yaحya بن xabiibi ومحamed بn cabdالأعlى qala xadaثna mctamir qala samictu abi yuxadiث can abi ndraةa can abi saciidi الkudriyi qaala qaala libnu saa'idin baa igu yidhi waana safarna way ku wada jiraan walxal akhadatnii ay qabatay minhu xaggiisa damaamatun xishood iyo baltaas oo waa damaamadu waa dee xurmo ama xishood oo kaleo macnaa dadkii waa la socdaa dadkiina waa dajaal bay leeyihin kollay makana waa lagu sii wada socdaa gees wuxuu kaba baqanayaa dadku inay ku canaantaan oo ninka caynkana maxaad ula joogta ama aada ula hadlaysaa inay yidhaahaan iyo taas ee isagiina suxbad iyo waxyaalahaasna bal xagga xishood iyo xurma way kaba qabatay markaa ninkiibaa wuxuu yihi ina sayaad haada alamru haada wey arinku kaa weeyaano bal shacnigu taas ama ifham haada waa ti ay intiqaal min uslub ilaa uslub loolaba iman jiray cadartu naasa dadkan caamada ah waan u garaabay oo waan u cudur daaro hadday kuwaas yidhaahaan dajaal weeye aqoon weyn oy leeyihin oo rasuulka ilaahay axaadiistiisii ay yaqaanaan maba jirto dee bal hadalkooda waaba waxay noqonayaan macduuriin bay ku noqonayaan inay ii sheegaan aniga igu sheegaane maalin waxay ii sugnaadeen muxuu yihi walakum ya asxaabu moxamed dadkii khaasada ahaa nebi moxamed asxaabtiisa axaadiistiisa yaqaano see idinku iigu tuumaysaan inaan dajaal ahay ama ay igu malaynaysaan bal dadka kale balaan u garaabo waa macduuriin cilmi la-aan baa haysa idinkan rasuulka ilaahay cilmigiisii haya ee rasuulka ilaahay tilmaamay iyo sifaadkii uu dajaal kuma sheegay garanaya maxaa idinkuna taa u rumaysanaysaan ama taa u leedin markaasaa muxuu yihi alam yuqul miyaanu odhan nabiyullaahi sala allahu calayhi wasalam inahu yahuudiyun dajaal waa yahuudi waqad aslamta ana waan islaamay de markaa dajaal ma ihi waaye walaa yulaadu lahu qaala walaa yulaadu lahu wax looma dhalo caruur ma dhalo waqad wulida li anigo caruur baaban leeyahay waqaala waxaanu yihi in allaha qad xarama calayhi makata maka ayuu kaba xarimay waqad xajajtu de waanu kusii socdaayo waanigan uqastaya buu leeya waana xajay qaala abu saciid baa wuxuu yihi famaa zaala kama suulin inuu taa leeyay xataa kaada ilaa uu dhawaaday an yaakuda kalley kaada waxa badan inaanay ani raacinba taase laakiin de waa meelo kooban oo ay tan way yar tahay uun qur-aankana kolley wamaa kaaduu yafcaluuna iyo taasi takaadu tamayazu iyo may dhacin marna ani ma raacdo oo dee taas khabarkeede se waa wax jira oo wakaada alamru fiihi cukisa si ibnu malik lam isagoo antaa ku badan uu lahaa meecasaadna antaa badan inay raacdo kaadana antu inaanay raacina laakiin kolkol cagsi waa u yimaadaa xataa kaada an yaakuda fiya qawlu ilaa uu dhawaaday an yaakuda inuu qabto macnaa iraadeeye weeye fiya qawlu hadalkii inaan u garaabo idha may ninkani dajaal maaha waxaan waxba ka dee dajaal maaha ilaan idhaho qaala wuxuu yihi faqaala li lahu haddana wuxuu ku yidhi oo wuxuu odhanaya abu saciid buu ka odhanaya isagoo hadduu intii hore ku daysa dee waaba kan abu saciid usoo dee u garaabayba u dhawaadayba inuu dee markaa isaga waxaan uu sheeganaya uu kaba rumayso ama ka aqbalo xujadiisane wuxuu bu yihi ama wallahi inii la aclamu waxaan garanayaa alcaada imaka mahaba markaan xaysu waalku iminka joogo wa acrif waan garanaya abaahu wa umuhu aabihii hooyadina waan garanaya qaala raawiga xadiidkaa yidhi waqiila lahu waxaa lagu yidhi markaa ayasuruka adiga maku farax gelinaya ma jeclaysanaysaa anaka daka rajul inaad ninkaa tahay inaad dajaal noqoto maku farax gelinaysaa qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu yihi law curida calaya ma karihtu haddii laybadhigo dajaal noqonayna ma diideen marka waa arrintiisa ishkaalka badan bal xadiidkan ku daynaynaa waayo xadiidkan duruqdiisa xadaثna mحamed بن mثنى qal xadaثna saلم بن نوxi qaal aخbarani اjurayriy عan abi نdرة عan abi سacيid اkdriي qaal kharajnaa waanu baxnay xujaajan xaalanay anagoo xajayna o cumaaran macnaha madiinay ka baxeen oo makay xaggeeda u kaceen wamacna بن saaidin ina saaidna waa xajayaaba ama waa cumraysanaya iyagu laba socday u xajayay qaala wuxuu yihi abu saciid fanazalnaa waxaanu degnay manzila dee markii dee muddo la socdo waa dadka lugta ah ama rawaaxishoodii wato meel baanu degnay waa waqti kollay kulul oo waqtigaa la hargala ah fatafaraqa naasu dadkiibaa baahay oo kala tegey oo dee nimo geed buu yar doondoontay waa dhulkaa dhirtuna ay kuba yar tahay uu dee waxa weeyaan hargalo uu harsado wabaqitu waan hadhay ana anigii oo aniyo ina sayaan ama ina saa-idunbaa meel ku wada hadhnay fastawxaftu waan cidloodmay minhu xaggiisa manaa waan ka diday waxshatan shadiida waxsho adagoo jeedo ninkii baa la jooga tiiba waxay ku keentay isaga waxsho inuu isagii ka dido waxsho aada u adag muxuu uga didayaa dhibsado wa mima yuqaalu alayh mima yuqaalu calayh ay min ajri ma yuqaalu calayh waa waxaan dadku ay ku leeyihiin oo waa dajaal ti isagoo taalla ajrigeed ayaa isaga xaggiisiibaa waxsho iyo nufuur aan kaba dido ayaa i asiibay qaala wuxuu yihi abu saciid baa odhanaya abu saciid baa odhanaya fafaja wuxuu la yimi bimataaci mataaciisii buu la yimi alaabtiisii isagoo wata ayuu laba yimib oo fawadacahu maca mataaci alaabtayda maceedii buu dhigay alaabtaydii bu meelo soo dhigay geedkii uu harsanayey abu saciid unbuu yimi oo alaabtiisina waa soo qaato halkii buu dhigay faqultu waxaan idhi ina alxara shadiidu dhulku de waa waqti mada kululaweyd kuleelku waa adag yahay falow wadactahu haddaad dhigi lahayd ba taxta tilka shajarta alaabtaada waa mataacaaga geedkaa kale hoostiisa si aan dee u yar nafisno oo dhirtina geedkina ma weynaba alaabtaada aada dhigi lahayd geedkaas lakaana khayran saasaa fiicnaan lahayd oo wuxuu ishaaray inuu geed kale hoos tago qaala wuxu uhi fafacala uu falaysiye oo alaabtiisii geedkii kale u dhigay qaal abu saciid ba wuxu uhi faruficat lana waxaana loo muujiyey macnaa daharat wakushifa lana hanamun ari un baa meel loogaba muuqday fandalaqa waa tegey fajaa waxau la yimi bicusin waa weel weyn horub dee aanu kama buuxaan u arigii kalaba yimi ama kasoo iibsada amaha lasoo siiye ayuu laba yimi faqaala wuxuu ihi ishrab abaa saciidin canahan cab abaa saciido faqultu waxaan idhi ina alxara shadiidun jawigu aad buu kululiyey wlabanu xaarun caanuhuna way kululyihin oo canaha imika lasoo dhisay marka dee kulaylu bay isiyaadinaya waxba ima tarayaan arrinkuna muxuu yahay maabi aniga iguma sugna ilaa anii anigu akrahu inaan dhacayo un mooye an ashraba cayidin waa isaga gacantiisa ku jira inan cabo maaha si kale eh waxa nacayay de waa ninkan laleeya waa dajaal gacantiisa waxaa kusugan inaan wax ka cabo taasun baabay arrintu ahayd aw qaala aahuda can yadi ama gacantiisa wax ka qaato faqala wuxu uhi aba saciidin aba saciidow ya aba saciid laqad hababtu waxaan ku habiyey an aakuda inaan qaato xablan xadhig fa ucalliqahu aan suro bishajaratin geed uma akhtaniqa aan isdabo ayaan kuba habiyey maxaan taa ugu hamiyey waa mima kii daraadii yaquul lii naas dadku ay igu leeyihiin oo ah waa dajaal ya aba saciidin aba saciidow man khafiya calayhi xadiidu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam ma khafiya calaykum macshara masal man khafiya caleyh ciddii uu kaba qarsoomo caleyhi isaga korkiisa xadiidu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xadiidkiisu ee dee waxyaalihii uu rasuulka ilaahay dajaal uu ku tilmaamay aan garanayna xadiidka rasuulku kaba qarsoon yahay balkaasi waaba macduur fahuwa macduurun haddaan jawaabtiis kaba qadarano halkan jawaabtii shardiga ma khafiya laakiin de ma qarsoomayo oo bal hadday jirto weeye cid uu ka qarsoomay axaadiisii rasuulku oo markaa taa garasho la-aantaan iyo axaadiistii rasuulka garanayn daraaddeed aniga igu yihi waa dajaalba ma khafiya calaykum axaadiisa rasuulka idinka idinkama qarsoomayso macshar alansaar alasta abaa saciido miyaanad ahayn naclam innaasi bixadiidi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ee abu saciidna waa dadkii toddobada saxaabiya axaadiisoodu ay ku dhaafsan tahayba ayuu kaba mid yahay kun iyo boqol iyo ziyaada ay axaadiisiisu gaadhay waa muksiriinta waaba toddoba keliyaba waxa dabaqada ama heerkaa sare gaadhay miyaanad adigu ahayn dad kuwa ugu yaqaana aanad ka mid ahayn rasuulka ilaahi xadiidkiisii alaysa qad qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam huwa kaafiru miyaanu odhan dee dajaal waa gaal waana muslimun anuu nin muslimaan ah marka maanuu nin muslima dajaal igu leedihiin awalaysa qad qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam huwa caqiimun laa yuuladu lah waa tafsiirun waqad taraktu waladii bilmadiina caruurtaydii madiinaan kaga imi dee taasna markaa ma ihi dajaal weeye awalaysa qad qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam laa yadkulu lmadiinata walaa makata maka iyo madiinatoona ma galo waqad aqbaltu waxaan ka imi min almadiinati wa ana aniguna uriidu waxaan doonaya maka anigaa maka uma sii jeeda qaala abu saciid alkhudri ba wuxu uhi xataa kitu ilaan u dhawaaday an acdira inaan u garaabo oo dee xujadiisan iyo waxyaalahan uu sheegay aan u garaabo o idhaa ninka nimee dajaal ma aha uma qaala wuxuu yihi haddana ugu dambayn amaa wallahi waan ku dhaartay inii la carifu dajaal waan garanaya wa acrifu mawlidahu halka uu ku dhashayna ama dhalashadiisana waan garanaya waina huwa alan halka u imika joogana waan garanaya dee markaa waa ishkaalka weyn haddaan u dajaalahayn maxaa dajaal baray maay markaa meesha imanaysa sebu waxaan u ogaanaya qaala wuxu uhi marka arrintii markii hore uu soo dabcay hadalkiisii raadeeyey ee uu doon markaa islaahaba uma cudurdaan uu ku dhawaaday ayay tani ka qastay oo ay ka bedeshayoo qaala wuxuu yihi abu saciid qultu lah waxaan ku yihi tabban laka saa'irayom halaag baa kuu sugnaadiye khasaare maanta ama zamanka dhammaantiiba taas buu yihi qisada iyo umuurahooda way noo sii wada socon doonaan wallahu subxaana watacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا